kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo maanta idinka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaanu kaga hadli doonaa xaaladda xerada barakacayaasha ee canjiid xerada barakacayaasha oo ku taala deegaanka canjiid oo labaatan kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada tan laascaanood waa xeradii barakac ee ugu horeysay ee deegaankaasi la dego waxaana la aasaasay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii sideedaad dadkii ugu horeeyey ee dega xerada barakacayaasha ah ee deegaankaasi ayaa ahaa kuwii kusoo cadhoobay abaartii dalka ka dhacday oo dad badan xoolihii ay haysteen dhaafisay waxaa jira haween xeradaasi ku nool kuwaasoo xirfado gaara nolosha qoysaskooda ku maareeya jamaad faarax maxamed waxay nolosha qoyskeeda ku maareysaa lacagta looga iibsado malmal ay kasoo gurato buuraleyda dhidinka oo u dhow xerada barakacayaasha ay degan tahay xeradan ay ku nooshahay waxay ku taallaa deegaanka canjiid oo labaatan kilomitir dhanka waqooyi ka xiga magaalada tan laascaanood waxaana degan qoysas kusoo barakacay abaarihii saddex sano ka hor deegaankaasi ka dhacay kuwaasoo noloshoodu ku tiirsan tahay shaqooyinka ay qabtaan waalidiintood subax kasta jamaad waxay u jarmaadaa shaqadeedan iyadoo qaadata bac ay ku soo guranayso malmalka ay maalintaasi soo hesho toddoba saacadood ayay ku maqnaataa buuraleydaasi waxaana u suuro gashaa inay soo hesho ugu badnaan nuskiilo malmala taasoo markay suuqa geyso looga iibsado lacag gaadhaysa laba boqol oo kun oo shilin soomaaliya una dhiganta toddoba doolar waxaana ka iibsada ganacsatada soomaaliya oo u iibgeeya waddanka isutaga imaaraadka carabta malmalka ayaa laga sameeyaa saliido iyo daawooyin lagu daro daawooyin ay ka mid yihiin daawada lagu cadaydo xilliga jilaalka ayaa xooggiisa la helaa kaasoo geedka malmalku uu sameeyo dhidid badan kadibna keeno xabag tiro badan oo ay dad badani ka faa'iidaystaan bilahaasi waxaa ka mid ah bilaha diseembar ilaa abriil ee diraacdii sidoo kale bilaha xagaagii ayaa xooggiisa la helaa bilahaasi oo ah bilaha juun ilaa sebteembar geedka malmalka ah ayaa ah geed gaaban oo la jirid xooggan waxaana uu sidoo kale leeyahay qodxan waaweyn taasoo aysan suuragal ahayn dadku inay si sahla uga gurtaan xabagta ka soo goda ee malmalka jamaad oo aan ku booqanay xerada ay degan tahay waxay raadiyaha bili-aadamnimada ergo u sheegtay inay lugayso ilaa shan kilomitir si ay malmal usoo hesho sidoo kalena ay xaabo horey usoo gurato si ay caruurteeda raashin ugu karsato waxayna nooga warantay caqabadaha ay kala kulanto marka ay shaqadan adag aadayso wax walba dhibaatada walba waa leeyihin gaajay leeyihiin haraad bay leeyihiin kul bay leeyihiin nadif bay leeyihiin geed mar waad xabaad helaysaa mar waxba heli maysid de waa iska iska nolol maalmeed baad raadinaysaa dhibaato aada iyo aada u weyn badan wey ilaa waxaad soconaysaa ilaa dee intee shan kilomitir baad soconaysaa markaasaad marba in yar baad helaysaa marba in yar baad helaysaa marba waxba isku soo fidinaysaa mindi baad qaadanaysaa saasaad usoo xoqaysaa sidaasaad markaasaad marba in yar baad helaysaa marba in yar baad helaysaa marba waxba isku soo fidinaysaa mindi baad qaadanaysaa saasaad usoo xoqaysaa sidaasaad dee uun noloshaad ka raadinaysa ama nusradal ama tumon markaan maalin nusradal soo helo maanta dambe nusradal tumu kale hadana soo helaa maanta dambe intaasaan isku beriyaada markaas intaas waxay noqoto ayaanu nolol maalmeed ka raadina bahal baad ka baqi nin baad ka baqi dee waa khatar dee intaad baqaysoo yoolyooshanaysaa badanoo marba geed dhaafisa saa isu eegayso marba saa wuxuu eegay durwaa dhidar nin khaatir oo dee hadduu doono ku qabsada marka intaaba waan waa ka baqnaa lacagtaasi waxaa raashin isugu jira kilooyin bariis burson kor ugu iibisaa lix carruur oo ay dhashay gabadheeda oo soddon sano jira muddo saddex sana ah ayay ka xanuunsanayd gabadheeda ninkeedii ayay kala tegeen waxaana carruurteeda dar yeeshaa jamaad muddo sannada ayay sheegtay inay ka shaqaynaysay soo gurista malmalka wixii ka horreeyeyna waxaa qoyskeeda iyo qoysaska kale ee xeradaasi taakulayn jiray hay-ado iyo dadka deegaankaasi haweenka soo barakacay ee shaqadan wada qabtaan ayay tiradooda ku sheegtay inay gaadhayso intay garanayso ilaa shan iyo afartan haweena hadda laakiinse shaqadaasi waxaa saameyn ku yeeshay roobka guga oo deegaankaasi ka daaya adigula intaa intii roob ku da-ay adigu ilaa afar casho marka intaa maanaan aadin marka intii hore waanu aadi jiray waa soo gurajirmaadi jiray waa soo guran jiray waxaanuu aadi weyne de waa roob dhirtiina roob baa maydhay oo malmalkii roobka maydhaya dee markaa sidaasaan darteedanaan u aadin sababtuna de waa gaajo iyo waa bahaya baa jirta waa roobkan baa jira oo waxa keenaysa waa roobkana keenaya dhirtii wuu maydhayo malmalkii wuu maydhayaa adiga wuu ku qaynayaa dee khataraad badan baa kusoo gaaraysa mida kale halkan waxaad kaga tegeysaa dad baad kaga tegeysaa jamaad waxay ka mid tahay shan iyo tobankii qoysi ugu horreeyey ee bishii agoost ee sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii xeradaasi loogu magac daray tuulada ay ku taalo ee labaatanka kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada laascaanood soo degtay waa xeradii ugu horreysay ee dad barakacyaala ay soo degaan ee deegaankaasi laga hirgeliyo dadka degan halkaasi tiradoodu waxay gaadhaysaa laba boqol lix iyo toban qoys kuwaasoo kusoo caydhoobay abaarihii dalka ka dhacay waxayna ka yimaadeen deegaana ay ka mid yihiin geedxamarey ceel quule goosin kuwaasoo ah deegaano hoos yimaada deegaanka canjiid jamaad oo ah lixdan iyo shan sana jir waxay degan tahay buul yar oo ka samaysan dhigo iyo lool caws hareeraha lagaga soo dayray sidoo kalena dusha laga saaray bac waxay ka mid ahayd xoolodhaqatada ku nool deegaanka geedxamare oo shan iyo toban kilomitir u jira meesha ay haddaa joogto ka hor intaysan abaartu uga dhiman boqol iyo labaatan neef oo adhiya qoysaska xerada degan waxaa dhanka waxbarashada iyo helista biyaha ka caawiya dad ka soo jeeda deegaankaasi oo dibadaha ku nool saddex ka mid a carruurta jamaad waxay dhigtaan dugsi hoose oo halkaasi laga hirgeliyey waxaana sidoo kale ka mida waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen biyodhaamin ay qurbajoogta deegaankaasi iska kaashadeen maadaama deegaankaasi lahayn ceelbiyood iyo baraago ay dadkaasi ka dhaansadaan sida ay noo sheegeen odayaasha deegaankaasi faadimo maxamed cali waa hooyo leh sideed carruura waxayna ka mid tahay qoysaska barakacyaasha ah ee degan xerada canjiid toddobaatan geela iyo laba boqol oo neef oo adhiya ayay tilmaamtay inay ku weyday abaartii labadii kun iyo lix iyo tobankii deegaankaasi ka dhacday markii ay soo degtay xerada ayay sheegtay in xaaladdu ku adkayd laakiinse iminka la qabsatay nolosha adag ee barakaca lix ka mid a carruurteeda ayay sheegtay inay heleen fursad waxbarasho oo bilaasha kuwaasoo iminka wax barta laakiinse waxay tilmaamtay inay la daalaadhacayso nolosha adag ee barakaca ee xerada ay ku nooshahay barakacyaal baan nahay xoolihii abaar bay heshay adugu toddobaatan geela iyo laba tiro adhaya marka dee saameynta abaarta waanu marka xoolihii naga dhammaadeen hay-adaha iyo dee wixii ilaahayna siiyo meesha qofka nabarka ku dhacna waa la mariyaa kasoo baxoo kale waxaan kuu sheegaayay qofka waxaan kuu sheegay ama nabarka ku dhaco ama kasoo baxo kasoo baxo ama marka faa'iidooyinka faraha badan buu leeyahay caafimaadka ah ha carruurtana hergebka markuu dhaco waa la siiya dee waa loo qasaayo shaani baa loogu ridaa ama shay baa loogu qasaa waa la siiyaa hergebka dee ka dawada marka qofka siisid adigu dawa ahaantiisa waad ku caafimaadaysa deeqa cabdiraxmaan maxamed waxay deegaanka canjiida ee ku taalo xeradan barakaca ku haysataa meherad ay ku iibsato malmalka muddo laba sana ayay tilmaamtay inay haweenka xerada ku nool ee barakacayaashu u keenayeen malmalkaasi oo ay ka iibsanaysay
waxuu usoo guraan dhibaato fara badan ayaa ka gaadha qodax qodax bay leeyahay wuxuu leeyahay doonis fara badan dee dhibaato fara badan baa kala kulantaa laakiinse aniga waa ii keenaan dabeetana waan ka iibsadaa si fiican ayaan uga iibsadaa waa dhibaato fara badan yahay oo hooyo isxambaaratay hadday doonto umushay ama gabowday oo kale isxambaaratay oo doontay geedkaas qodaxdeedii qodax mudaysaba maahaba iyo cadceeday soconayso way kusoo biiriyaan oo adeegooda yar iyo waxa dee minacnaaskoodaas bay siistaan diraan badanaaba carruurta ayaa kasoo qaaday usoo dhiibaan hooyadu way xishoonaysaayoo mas imaan karto mowlac haweenka qaar ayaa buuraha duleedka xeradaasi ku yaala kasoo gura caws ay u iibgeeyaan magaalada laascaanood aamina jaamac faarax waa hooyo leh shan carruura waxayna raadiyaha bilaadanimada ergow sheegtay in muddo sanada ay habkaasi ku maaraynaysay nolosha carruurteeda waxaana shaqadan cawsoo gurista la qabta laba ka mid a carruurteeda kuwaasoo ah laba wiil oo kala jira da-da toddoba sana jir iyo mid jira sagaal sano hadda waxaan qabtaa anigu waxaan soo guraa xoogaa cawsa cawskaa waxaan kasoo guraa buuraha aroorti baan tagaayo caruurta laba ugu roonroon baan ka haystaa buurahaasaan aadnaa buurahaasaan kasoo guraa dee buurahana waad ogtihiin wax kasta way kaa heli karaan cadow baa kaa heli kara tuug baa kaa heli kara adoo cawskii gurayo buur hoosteed ku jirtaba bahalku qaniini karaa mid hoose mid sare wuxuu doona ha ahaado dee waad ogtihiin khatarta ay leedahay qof hooyo ahoo caruur haysato haddana subixii caws iyo wax gurayso oo aad bay u dhibaato badan tahay mindidaad ku jaraysid baabmindidaad ku goynaysid baaba ku jaraysa iska badaa wax kale oo buuro hoostoodaad ugu tegaysaa ama buuro salkood sare xagga saread fuulaysaayo waxaad sii raacasaaga xuluulaha hoosead kasoo guraysaa saddexda waqti oo kale aduu aroortii aroortii quraacdooda markaan siiyo duhurkii qadada booska waan ka saaraa cashada oo kale baan fiidkii xoogaa yar u kariyaa guud ahaanba barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan aan ila socodsiinayay anigoo ah faarax dubbad oo idinka imaanayay magaalada laascaanood ayaan intaasi kusoo gabagabaynayaa